waxaan u mahad celinayaa marka ugu horeysa maamulka degmada bursaalax oo aada iyo aada muddadii yar tahaydoo laba bilood iyo xoogaaya uu isbeddel weyn ka muuqdo degmada kolley ayaga keligo ayaga keligood wax ma qaban waxaa wax qabtay dadweynaha iyo ayaga marka degmada dadweynaha reer bursaalax ama degmada bursaalax aada iyo aada baan idinku mahad celinayaa idinka iyo maamulkiinaba sida dadaalku ku jiro oo aada ma garanaysaa wax u qabateen ama aada wax u wadaan haddeer taas waa mahad celin waxaana ay soomaalidu tidhaahdaa xag la laaban xoole kuma yimaadaan inaad iska fadhido waxna aadan qabsan wax walbana ay ku wanaagsadaan wanaagsanaadaan dee suuragal maaha marka soomaalida waa ka maahmaaday meel walbo xag la laaban xoole kuma yimaadaan qof iska dhiga iska fadhiya xoole uma yimaadaan midda kale waxaa weeye waxaa wax lagu gaari karaa waxay reer galbeedkuna waxay yidhaahdaan ama isku soo duub saddexba saddex waxyaalood qofku waa inuusan dayicin cibaadadiisa kow wakhtigiisa wakhtiga oo wakhtiga maxaa weeye haddaad meel iska fadhiisato oo maanta oo dhan fadhido oo hadhow iska soo dheelmato haddii maxaa usoo dheelmato waxba maada qabsan maada cibaadaysan wax maa tabcan maada shaqayn maxaa weye cibaadadii iyo wakhtigii iyo maalkaaga maalkaagana lama dayaco oo haddaad maalkii iska dayacdid dee waxaa ku soo dhacaysaa fakri buur baad noqonaysaa qof fakrigaad noqonaysaa marka waxaa weeye horta in lagu xisaabtamo ilaahay in loo cibaadaysto oo dadku ay ka haraan balwadda iyo balaayada iyo wakhtiga la dayacayo oo ilaahay loo cibaadaysto waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa weeye wakhtiga inaan lagu ciyaarin waxqabad laga shaqeeyo oo noloshii la raadiyo midda kalena waxaa weeyaan midda kale arrimuhu waa kala yihiin arrimuhu waa kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar yacni waa waa ra-iisyaad iyo sanawiyaad matalan arrimaha waaweyn hadda matalan dowladda hadda jirta horumar badan baan ka gaarnay hadda gobolkan ama puntland oo dhanba horumar badan bay gaarsiisay maxay qabatay waxyaalaha waaweyn oo ay ku aadan tahay maxaa ka mid a waddooyinkaa ka mid a ayraboorradaa ka mid a dekadihiibaa ka mid a yacni waa waxyaala waaweyn oo inla aynan qaban karin laakiin dowlad ahaan lagu qaban karo waxyaalaha waxyaalana inaga qaban karno waa kuwa yaryar inaynu maaragtay waddan ka shaqayno canshuurta inta qaadno inaan horumar ku samayno horumarka fudud oo dhan inaan ku samayno waxaad ogaan doontaan haddii alla idmo waddada bursaalax oo laami aad ogaan doontaan dhowaan maxaa hadeerna haddeerna way muuqataaba way muuqataaba waxaa keenaya yacni saaka way muuqataa dad isku mid ah oo dadaalaya oo raba inay wax qabsadaan baad tihiin hal cod oo idinka soo baxay waddadaas laami ku noqon kara cod midhaysan oo aad tidhaahdaan waxaan rabnaa in waddadaas laami nalo ka dhigo bay ku soo baxi kartaa idinka oo laami ka dhigtaa ad gaari kardhaan oo ummad ballaaran baad tihiin hadda matalan bursaalax waxaa la aaminsan yahaa dadku dadka ugu dhaqaalo badan inay degan yihiin ereyadan saasaa dadku reer puntland oo dhan saasay aaminsan yihiin marka ilaahay idii qaado waxaa la marka dadkeenna dibadda jira kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira mujtamaca ka degmadan hadday isu qayshadaan laamigaa xunkaa waa samaysan karaan oo gaalkaac ilaa halkan way samaysan karaan taas waxaan leeyahay horumarka wada aad baana idinku bogaadinaya arrintaas